horumarka caafimaadka iyo qoysku wuxa uu ka mid yahay barnaamijyada isku xidhka caafimaadka afrika ee ka baxa idaacaddan v o e
waa mar kale iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska oo aad hadahan oo kale kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a cudurka dabaysha ama afka qalaad loogu yeedho booliyo waa mid ka mid a cudurrada dunidu sida siman ula wada dagaalanto waa cudur si sahlan u faafa gaar ahaan halis gaara ugu haya ubadka yaryar kaas oo aan inta badan lahayn wax daaweyn ah hase ahaatee leh ka hortag wasaaradda caafimaadka ee somalilan ayaa shaacisay inay in ka badan nus milyuun caruur ah ay cudurkan ka tallaalayso agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan cabdi axmed gurey ayaa sharxaya cudurka dabaysha iyo halistiisa caafimaad cudurkan horta waxaa keenaa fayras aan indhuhu arkin caadiga ahi oo waa cadow qarsoon hadiya gooraanana astaamaha la yaqaan waxaa weeye qof curyaamay caruurta uu ku dhaco laxaadka ilumiyaan waxaana ugu badan inay kuwan aynu idhaahno hebel jiis iyo hebellaangadhe iyo carruur ay yaraantoodii ku dhacday iyagoo yar marka xanuunkan waxaa weeye jeermiskaasaa keena bolio virus la yidhaahdo waa jeermisaan la arkin waa jeermis khatartiisu sanadkii inaga inaka shantii sannadoodee ugu dambaysay lixdii sannadood waxaynu ahayn waddan dabaysho ka xora laakiin sanadkii hore waddanka kenya qof ka mida lagu arkay saas darteed haddii gobolkaba qof lagu arko macnaha khatarteedii way jirtaa waxaa ka mida meelaha ay ka dhalato kudaafadda iyo meelaha nadaafad xumada iyo biyaha wasakhaysan iyo waxyaabahaasay ka iman kartaa sidaas darteed wacyigelin guud oo ku saabsan fayadhowrka iyo in caruurta la ilayo markay xumad iyo wax ku arkaan iyo inay aad looga taxadiro aan lagu eegin la hubsado in tallaalka loo dhammeeyo oo aan laga kala joojin doctor cali sheekh cumar oo qaabilsan caafimaadka guud ayaa isagu sheegay in shantii sano ee u dambeysay aanay cudurkan ku arag somalilan islamarkaana wuxuu ka hadlay tirada laga tallaalayo cudurka dabaysha ee maanta qaybtiisii hore soo xidhantay waa dadaal dunidu qaadatay somalilanna dunida iyadoo la jaan qaadasa waxay hirgelinaysaa barnaamijkan laga soo bilaabo sanadkii kii ilaa haddana way wadaa waxaana nasiib wanaaga in shantii sanee u dembeeyey aanu jirin qof somalilan carruurteeda ka tirsan oo cudurkaa lagu arkay taasuna waa guul ayaan leenahay taasaanan sii xoojinaynaa si ay loo joogteeyo oo aan noqonno dalalka ka xoroobay cudurkaa ee xakameeyey aan ka mid noqonno dad intee leeg baa isleedaheen sanadkan gaadha oo markaad eegtaan somalilan oo kale maxaa qorshayseen run ahaantii ma jiraan badanaaba tirakoob sugan oo dalka laga sameeyey laakiin qiyaasahan ku dhaqanno in ka badan lix boqoloo kunoo carruura ayaa qorshaha iyagu yahay in aan gaadhno khubarada dhinaca caafimaadka ayaa qabta haddii ubadka yaryari inta da'doodu ka hoosayso shan sano jir haddii ay qaataan tallaalka ama dhibcaha ka hortagga u ah cudurka dabaysha in ay ka badbaadi karaan in cudurkani haleelo inkastoo ay jiraan dad kala duwan oo dooda ka muujiya tallaalada noocan oo kale ah haddana wasaaradda caafimaadka ee somalilan ayaa iyadu ka fikiraysa siyaasad lagu ciqaabayo cidda diidda inay ubadkooda tallaalaan beryihii hore qaar diidaa laga tegi jiray maanta qoyska diida xataa in la isku dayo in la qanciyo oo aan gurina la dhaafin ilmana la dhaafin meelaha adagee aan la tegi karinna la dhaafin meelaha abaaraha iyo ka jiraan oo dhinacyada waqooyiga iyo gubantaa aan la dhaafin saas darteed ilmo kasta meeshuu joogo in loogu tago weeye dadaalka ujeeddadiisu ma ma waxaa jiro qorshe aad ugu tala gasheen in dadka lagu khasbo waxaan maqlay wasiirka oo maalodisana arrintaa lamida ka hadlayay
haa waxay noqonaysaa marka dambe iskuullada iyo marka la qorayo xataa ilma ilmaha in la weydiiyo kaadhkii inuu soo maray tallaalkii iyo saas darteed waalidiinta diidda diida in ma garanaysaa horta wacyigelin badan loo sameeyo aakhirkana hadday iska soo taagaan marka haddee hay-adaha sharciga iyo lala sadoo lagu ganaaxi karo ama loogu diidi karo waxyaaba fursado sahlan loona sahli karo kuwa sameeyey kuwa diidana layska hortaagi karo ca- ganac ku mudan karaan cudurka dabaysha oo ah mid ka mid a cudurrada sida sahlan u faafi karaa ayaa dhowaan la shaaciyey in saddex dal uu dunida ka jiro kuwaas oo kale ah dalalka afghanistaan bakistaan iyo nigeria sidoo kalena waxaa dhowaan hal qof oo cudurkan qaba lagu arkay dalka kenya arrintaas ayaa mar kale walaac ku abuurtay in cudurkani soo noqon karo laakiin sannadkan waxaan ka dhignay laba iyo sannadkii horeba laba jeer markii lagu arkay dalka kenya ee aan jaar ka nahay qof cudurka dabaysha qaba kaasoo si dhib yar ugu soo gudbi kara dalalka kale sidaa awgeed ayaan u wadnaa ololahani waxaanu ka socdaa kan waxa weeyaan ololaha guri kasta lagu gaadhayo laakiin goobaha caafimaadka ee xanaanooyinka mar kasta si joogto tallaalkan uga socdaa guud ahaanba dhegaystayaal intaa waxaa inaga eg xubinteennii caafimaadka iyo qoyska oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada hargeysa tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoysku wuxuu ka mid yahay barnaamijyada isku xidhka caafimaadka afrika ee ka baxay idaacaddan v o e